quunba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waa iyada
ismaqal haboon dhegaysta kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaalow ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilow waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonyaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa waxaa gudbay oo natiijadii loo baahnaa keenay toban kun laba boqol toddobaatan iyo shan arday oo gabdho ah waxaana haray lix boqol afartan iyo labo wadarta guud waxay gaaraysaa toban kun sagaal boqol toban iyo toddobo gabdho oo imtixaanka u fadhiistay taasoo ka dhigan afartan iyo laba boqolkiiba natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo la shaaciyey natiijada ii soo baxday waan filayay marka loo fiiriyo juudigayga ilaahayna ii suurageliyey inaan kasoo muuqdo arday waxaan ilaahay ii suurageliyey ardayda inaan kasoo muuqdo ardayda sidee sundus bashiir ugu suura gashay inay kaalinta hore ka gasho imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi
ilaysbay ku tahay owlada ku dara dugsiga
hagaag natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ayuu maamulka gobolka banaadir shaaciyey oo ay ka qayb galeen arday dhigata fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ee iskuullada ku yaala gobolka banaadir saalax xasan cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa ka warramay ardada kaalmaha hore ka galay iyo iskuullada ay dhiganayeen laba xarumood oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir natiijada guud ee ardayda imtixaanka ka qayb gasha gabdhaha ama haweenka u fadhiistay imtixaanka sanad dugsiyeedka ee fasalka sideedaad waxaa gudbay oo natiijadii loo baahnaa keenay arday oo gabdho ah waxaana haray wadarta guud waxay gaaraysaa gabdho oo imtixaanka u fadhiistay taasoo ka dhigan boqolkiiba wiilasha u fadhiistay imtixaanka oo gudbay natiijadii ugu wanaagsanaana keenay waxay gaarayaan arday waxaana haray arday wadarta guud waa arday taasoo ka dhigan boqolkiiba wadarta guud ardayda baastay ama gudubtay waa waxaana haray wadarta guudna waa arday taasoo ka dhigan boqolkiiba boqol macluumaadka ardayda gashay tobanka kaalin ee ugu sarraysa imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad ayaan shaacin doonnaa sundus bashiir cabdulaahi sahal oo dhigata dugsiga miima wan waxay keentay celceliska guudna waa waxayna ku guulaystay kaalinta koowaad usaama axmed cali warsame oo dhigta dugsiga s y l gubta wuxuu sidoo kale keenay oo isku celcelis gaaraysa wuxuuna ku guulaystay kaalinta labaad xafsa cabdulqaadir jaamac cilmi ee dhigata dugsiga taysiir international waxay keentay isku celcelis ah waxay sidoo kale ku guulaystay kaalinta labaad waxay booska ku cariirisay usaama axmed cali warsame cabdifataax xasan maxamed cali oo dhigta dugsiga albiri wuxuu keenay wuxuu ku guulaystay kaalinta saddexaad cabdisamed axmed iidle shuuriye oo dhigta dugsiga nobel wuxuu keenay oo isku celcelis ah wuxuu ku guulaystay kaalinta afaraad xamdi xuseen nuur ibraahim oo dhigata dugsiga iqra model waxay keentay lix boqol konton iyo lix oo isku celcelis ah sagaashan iyo saddex dhibic toddobaatan iyo kow waxay ku guulaystay kaalinta shanaad nasteexa maxamed muxidiin dhiblaawe almarsaawi ayay dhigataa waxay keentay lix boqol konton iyo afar oo isku celcelisa sagaashan iyo saddex dhibic afartan iyo saddex waxay ku guulaystay kaalinta lixaad cabdulwaduud cabdinaasir cali mursal oo dhigta dugsiga alfalaax wuxuu keenay lix boqol konton iyo afar isku celcelisa sagaashan iyo saddex dhibic afartan iyo saddex sidoo kale wuxuu ku guulaystay kaalinta lixaad caaisha xasan maxamed aadan oo dhigata imaam maalik waxay keentay lix boqol konton iyo afar waxaa isku celcelis uu yahay sagaashan iyo saddex dhibic afartan iyo saddex waxa ay ku guulaystay kaalinta lixaad kaalinta lixaad marka waxaa isla wada galay saddex arday asma ismaaciil yuusuf cabduqaadir oo dhigata dugsiga alfajri waxay keentay lix boqol konton iyo labo oo u dhiganta sagaashan iyo saddex dhibic afar iyo toban waxay ku guulaystay kaalinta toddobaad liibaan mustaf maxamed axmed oo dhigta macalin cadow ceelasha wuxuu keenay lix boqol konton iyo kow oo u dhiganta sagaashan iyo saddex wuxuuna ku guulaystay kaalinta siddeedaad cabdiraxmaan maxamed maxamuud samatar ablaal wehliye ayuu dhigtaa wuxuu keenay lix boqol afartan iyo siddeed oo u dhiganta sagaashan iyo labo dhibic konton iyo toddoba wuxuuna galay kaalinta sagaalaad farxaan cali salaad diiriye oo dhigta dugsiga mucaasir wuxuu keenay lix boqol afartan iyo lix oo u dhiganta sagaashan iyo laba dhibic labaatan iyo sagaal wuxuuna ku guulaystay kaalinta tobanaad waa tobanka arday ee ugu sarraysa imtixaanka shahaadiga ee fasalka siddeedaad wayaha iskurao kordaan sugayna la soo gaaday maante
mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay rediyow himido
dalladaas ogayniyo waqtigii wayna soo galay
umy aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad oradad dhaqaqdo inaadan bataa u xuwe
sundus bashiir oo ah gabadha kaalinta koowaad u gashay ardadii qaybta ka ahaa imtixaanka shahaadiga fasalka sedaad ee dugsiga dhexe ayaa inoo suura gashay inaan wax ka weydiinno dareenkeeda maadaama boqolaal arday ah ay ka noqotay ardayga ugu horeeya magacay waa sundus bashiir cabdulaahi waxaana ku dhashay muqdisho kusoo barbaaray muqdisho waxaana ka tirsanaa ardayda fasalka ardayda miimo ee dhammaynaysa fasalka sideedaad una gudbaysa fasalka sagaalaad
sundus haye ma filaysa natiijada ku soo baxday natiijada natiijada ii soo baxday waan filayay marka loo fiiriyo guus juudigayga ilaahayna ii suurageliye inaan kasoo muuqdo arday waxaan ilaahay ii suurageliyay arday inaan kasoo muuqdo ardayda oo ila gelaysa imtixaanka intee la ekaa dadaalkii aad ku bixisay diyaarinta imtixaanka diyaarinta imtixaanka waxaa ku bixiyay juhdi dheeraad taasoo una sameeyay jadwalo jadwalo gelinka hore ee waqti iskuulka aan dhiganaya iyo gelinka dambe ee markaa iskuulka kasoo baxo iyo dhiirigelin macalin macalimiinta iu siiyeen inaan wax aqriyo iyo dadaalo fara badan oo inaan u horseedo ardayda bal sundusey waxaad sharaxaad iga siisaa qaabkii aad jadwalkii iyo waxaqrintii aad u dejisay intii imtixaanka aad ku guda jirtay diyaarinta imtixaanka waa mid aan ku dadaalaya mar walba iyo maalin walba oo ila qabanayo walaalahee iyo macalimiinteeda fahmkooda imtixaanka fahmkooda islamarkaana aniga juhdi dheeraad aan ku bixiyay imtixaanka akhrintiisa maxay kaaga dhigan tahay marka guushan aad gaartay waxay iga dhigan tahay farxad iyo aad reereyn waxaan aada uga faraxsanahay inaan kasoo muuqdo arday ardayda u hore inaan noqdo ardayda u horeysa imtixaanka gashay oo gobolka ee gobolka banaadir waa gartay sudusey markii ugu horreysay yaa kuusoo sheegay imtixaanka inaad kaalid kood gashay imtixaanka inaan kaalid kood galay ardayda arday iskuulka mimo maamulkiisa oo sameeya group taasoo lasoo kala gaarsiiyo taasaan ku arkay meesha bal marka aragta maxaa dareentay waxaan dareemay farxad iyo waan rumaysan waay ku mustaqbalka maxaa jeceshahay sundusey inaad noqotid waxaan jeclahay inaan heer ka gaaro aqoonteeda iyo waxbarasho master ahaan sidoo kale bashiir cabdulaahi waa aabbaha dhalay sundus isna waxaan wax ka weydiinay dareenkiisa ugu horreynta hortaan u mahadceliyo bahda raadiyo himilo oo aan isleeyahay waa raadiyo u taagan horumarinta tacliinta iyo kor u qaadista tacliinta dalka marka kale ana aan u mahadceliyo iskuulka ama dugsiga miima oo ay gabadhaydu dhiganaysay oo runtii juhdi iyo dadaal fara badan sameeyey intaas kadib waxaan dareemayaa waxa uu dareemi karo waalid kasta oo ilmihiisu horumar sameeyo in lana yidhaahdo wuxuu galay kaalinta koowaad waan ku faraxsanahay ilaahay baan uga mahadcelinaya waa gartay dardaarankaagii iyo guwaaweyntaadii dhinaca waxbarashada ee caruurta gaar ahaan sundus ma isleedahay waa miro dhalay waa isleeyahay waa miro dhalay waxaan isleeyahay waa marxaladii koowaad waxaan ilaahay uga rajeynayaa marxaladaha ka dambeeya oo dhanna in sidaas oo kale uu miro dhalo waa maxaan ku raha waa miro dhalay waa sax bal sundus dadaalkii ay ku bixi jirtay dhinaca wax akrinta haddii aada nooga waranto sundus waxay ka mid tahay gabdhahay wanaagsan oo waxbarashada aada ugu dadaali jiray wayna ka muuqataa sida dadaalkeedii uu hadda u miro dhalay waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inayna isku dhiganin intaas oo dadaalkii ay bixinaysay mid ka fiican ay sii bixisaan rajeynaya waxaan ku darayaa waxaan fariin u darayaa waalidiinta ardayda oo dhan dalka gaar ahaan iskuulka ama dugsiga miima waxaan leeyahay kaalimo fiican ayaad gasheen sidaan warka ku helayo ilmihiinu ay dadaalkii ay aada la dadaasheen way ka mara dhaliyeen waxaan idiin rajeynayaa sanadaha soo socdana inaad sidaas oo kale juhdi ugu bixisaan oo aada la shaqaysaan madrasada ama iskuulka ilmihinan aada juhdi gelisaan si kaalimo fiican ay u keenaan maamulaha iskuulka mima usaad cabdulaahi ayaan wax ka weydiinay ka iskuul ahaan waxay uga dhigan tahay guushan ay usoo hoysay sundus
guusha ay soo hoysay sundus dadka mu'asasada miimo ahaan maamul iyo macalimiin iyo waalidiin intaba ay nooga dhigan tahay guud taariikhi ah allah subxaana wa tacaala ayaana ku mahadsan guushaas aan gaarnay ma qofkii idinkugu horreeyey ee kaalin gala imtixaanka dowladda dabcan imtixaanaadkan oo kaleeto ka uma jiri jirin waxaan jiri jiray imtixaano dalladaha kaleeto ee muxuu ahaa loo gudbin jiray kaleeto halbeeg dhammaan iskuulada iska arkaa mu jirin sanadihii dambe bilaabatay marka waxaan leeyahay isleeyahay guushii ugu horreysay aan ka gaarno imtixaan heer gobol ah ayay noo tahay
maxaa la dhihi karaa dadaalkeedu wuu kaga duwanaa ardayda kale dhab ahaan horta guud ahaan ardada miima dadaalka ay bixinayaan waxaan ogaa inuu aad aad u sarreeyo markaad fiiriso jadwalkii waxbarasho ee loo dejiyey muasaro u dejisay markaad fiiriso habka macalimiinta iskuulka ka shaqeynaysa loo qaato iyadoo la qaadanayo hadda macalinka maadadiisa lagu qaadanayo ay tahay maado uu kaga soo baxay jaamacadda oo takhasus u leeyahay kadibna imtixaan laga qaado saa lagu barxusho marka laga soo bilaabo marka qaadashada macalimiinta oo maado kasta loo qaadanayo iyo dadaalka ardadu muujinayaan iyo jadwalka waxbarashada loo dejiyey yaa waxaa moodaa marka iskaashadeen in halkaasi maanta aan soo wada gaarnay
intaadan baan lay ciladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahee awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
intaad anbaan lay ciladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaas bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga